أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الدرس الخامس عشر درسga toban ishanaad min duruus safinati najah ahkaamtii iyo duruustii safinati naja ku mid ah shuruud jamcu taqdiim may baa ku bilowday geeka jamcu taqdiim jamco waa leeraha galaan jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir iyo ahkaam ahkaamtii iyo qasri kuwaas ahkaamtaas yaa ku sheekoy doona geeka insha allahu tacaala binisbati lilmusaafiri liannahu qofka musaafirka e qofka udurka le asaabulcadaar ilaahay subxaanahu watacaala mayba aan suubiyay udurdaar udurdaara aan suubi diintan islaamka diin oo may waaha sahal yusre waaye sida qur-aanka ilaahay ka sheegay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xarajin yaar ilaahay wamaa jacala calaykum maka dhegna dushiina yani fi ddiini diinta ilaahay min xarajin xarajun wal oo ulees io dembe suuratlxaj ilaahay masiin saarna marka ulees ilaahay subxaana watacaala qur-aanshii argdeen fataqullah ma sadactum marka haddii shiddo iyo dhibaato iyo kooyta rukhas yaa jirta marka safarka maadaama ay qidcatu min alcadaab insaanka maybaa waayay istiqraa degnaashadiisii iyo raaxadiisii iyo waxyaabo badan yaa ku mogan saas daraadii ayaa ilaahay subxaana watacaala aan ka naharaysaday marka wal jamci dheeraha liimbinaayo qasre jamciga marka jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir lamadaba nagde marka may baan inta ka sheeganah maa huwa jamcu taqdiimu wa maa huwa jamcu ta'khiir jamcu ta'khiirna may ay jamcu taqdiimna may ay kaasa inta ka faahin doona axkaamtiya insha allahu tacaala una oo ka gaabiyaano si lan fahmi lahayn aan ku hadlaan fi shuruud jawaasi jamci taqdiimi salaadilaa hormaryaay kulmiyowshe banaanantiya yaan shuruudey shuruud jamcu taqdiimi jamcu taqdiimti shuruudade jamcu taqdiimka marka acdaartiis waa safaran waa mataran qofka haddii musaafireyna banaanya haddii roob jaroona banaanya isuun shuruudu jamci taqdiimi salaadilaa hormaryaay jamcishe kulmiyowshe macnaa salaado kale la kulmiyaw maalan cishadii allaa hormariye magraba lala kulmiye duhurkii allaa hormariye salaatulcasar waqtishee lala kulmiye halmara yani waqtigii sheenti laha ku qaada ya salaadiya ku horeyta waqtishee la sheene laakiin magrab iyo maylarahay salaatulcasar salaat subax maka jarta gaar aan teegantiye ishi laha qaade mayla sheenay waqtishee laha ku hormariye waqtigii maqrabka liajli safar ow liajli matar amase mee may laha qaaday duhura laha qaaday waqtigii casarka la sheene liajli safar safara jara yani hilligii markun hoodhahow salaado kale ya socde xataa tukudee ilaahay aan si hoodhahow markun ila maadaama fursan helaan ambonhayna madara jare rooba jare haddii markoo la baho guryaalka lambaha mal halnis nagdo koro ishaadya la hormariye maqrabkii la tukude casarkii maqrab duhurkii la hormariye casarkii la tukude taqdiimka macnishaysa salaadii oo waqtisha la ku hormari waay kaasa taqdiim la re marka shuruuda le markii arrintiyeeda banaanadaaso sharci ilaahay banaay shuruudo afar ayaa la shartiye mayla shartiyay kow albadaatu bilaaw bil uulaa salaada owlaka bilaaw tukashada maylaku bilaaway salaada markaad la roog maalan salaada waqtiga isku leh tan kale marti waa ogtaa waqtiga yeema leh salaada waqtiga leh yaa laka bilaawe asarkaa la tukudee duhurka markaasa lakadaba hariiriye la tukudeyeen markii laku bah haddana maqrabkaa la tukudee haddana ishaada laka daray macnisha saas waay albadaatu shardi koowaad salaada waqtishee la roog an laka bilaawaay waniyatuljamci kulmiyow la niyeysada waaye fiihaa fil uulaa salaado koowaad iyo oo laka dhaha jara dhatiya la rooga in la kulmiyaw in la niyeysada waaye haa maanaa niida jamciga niidiis ininka dhiid waaye salaado koowaad iyo oo laka dhaha jara iyo oo lanku banna dhatiya lakajar fi athnaya oo fi bidaatiya yani oo laka dhex jar in lagu dhex baan in la niyoysido waayo sababtaasna ma ete liyatamayaza taqdiimu lmashruucu salaada laa hormarya waqtiya laa ka hormarya oo sharciga ee ilaahay binaay rugsada eh si oo unku socnaato ani taqdiimi sahwan ow cabathan ha horumarinta oo sahow daraadiis hilmaan daraadiis eh ama dhedheel maaglan waali oo kale si unku merint oo salaad oo yani way waaha qisad hesheeka koytisiin adal yani haddii kale qof sahow salaadi kale salaadunka darahoay amboo dhedheelanka darahoay amala nagdaa sidii saasunku soot liyatamayaza taqdiimu jamcagan jamu taqdiimka eh si unku socmo oo mashruuc ee sharciga eh oo sharciga binaay ani taqdiimi sahwa ha horumarinta sahowka eh ama kan abadka eh si unku socmo saas daraadiye yee oo salaadi koowaad lakajar dhatiye lanku dhahabana bilaawsha ilaa aakhirshi intan dhahayd in la niyoodo waay jamciga salaadi kale in lala kulmiyaw duhurkii asar in lala kulmiyaw ishaadii magrab in lala kulmiyaw inuusi niyooysid waay maalan duhura tukudee oo kale majmuucan bilqasr saasaa niyoodee maana may niyooday galbishay waay yani niyadi mahalshay ha sheegna galbigow nawaytu ya may waaha salaad fardi duhri majmuucan bilqasri bilcasri majmuucan bilcasri duhur ya tukudee ya niyoyside ya oo asara la kulmiyaw may baa tukudeeyihin cishe ya oo makrab la kulmiyaw saasaa niyeyside niyadaas inuusi la kooy waay shardiga koowaad waay albadaatu bilula waay salaadi koowaad shardiga koowaad salaadi koowaad yani salaada koowaad in laka bilaaw iyo la tukudo waniyat ljamci kulmiyow in la niyooysado fiihaa salaadikooda datiye yaoo salaadikooda lonku faarug nagan walmawaalaatu baynahumaa salaadi koowaad i salaadi lamaad in la hariiriyo mawaalaad maylika jeeda salaadan oo waqtishee la roog hoob aa tukutoo dhammayta lama salaadood tan kaleena kadaba nudaaslay maldadaayo maana hoobtan ku salaam nagsata adkaari walba magalaaso iska hiraas faasil in anka dheeran dhatiyo faasil in la dhehgelin la shartiya oo hariir haadan maadaama waqtishay waqtul cudur ay wa dawaamul cuduri udurkiina ini daa'im haadoo la shartiya udurka salaadan ini waqtisha laha ku qaado salaadan waqtisha laha la kulmiyo laha hormariy fasahe sharciga ini daa'imaad hoob safar ay safarkii ilaa salaada lamaad laku galaaw ini sidiitis injarab ha haddii salaado dhatiya isoo ka dhex jaro tukudaa muqiim nagad walba ma dhawaaw laakiin salaado kale lamaad inti laku galaa ini daa'imhaad waa udurka roob haddii jari yeena kadaalika ani roobya udurka salaado la jamci ohay ini jar waa sharte may bay haddii udurkii dhammaada salaadi kale meeliya la nage tagna sidee lin tukuday wal shal qaaday jamcigii way waaha ileen udurkiya dhammaaday saas waay intaasna marka shuruud oo may la rehay shuruud ljamciya la reh jamci salawaad salaado marki la jamciyaw shuruudi leyin waay salaado marki la jamciyaw habka lan jamciyaw ishara ilaahaysa infasahiya saase shuruudii afartaas waay shuruudu jamci taqdiimi jamu taqdiimki shuruudiyaalshii jamu taqdiim shuruudaa leeya shuruudidiis meega waay shuruudu jamci taqdiimi salaadii laa hormariyaay kulmiyowshe shuruudiyaalshee arbacatun afar waay albadaa'atu bilaaw waay bilulaa bisalaati lulaa salaadi koodla ka bilaaw waniyatu ljamci kulmiyowla niyoodu waay fiihaa fi lulaa uulada dhatiye ini salaadila la kulmiyaaw tan hor yani tan lama salaad la kulmiyaaw in la niyoodu waay uulada dhatiye walmawaalaatu hariiriyo la shardiye walmawaalaatu hariiriyow ya la shardiye may la shardiyey hariira la shardiye baynahumaa bayna salaatayni lamada salaadood in la hariiriyo faasilo dhatiya inka dheeraan kaasaa la shardiye walmawaalaatu hariiriyo la shardiye baynahumaa bayna salaatayni lamada salaadood beensho in la hariiriyo ya shardi shuruudada iyo kumid eh wa dawaamu lcuduri udurkii oo salaadun la gaabiyaay inay daa'imhaadona shardi waaye udurka salaadin lan gaabiyaay ini daa'imhaad kaasna shardu jamu tagdiir marka jamu taqdiim afartaas shardiya leey jamu taqdiim afartaas shardiya leey yani lamada salaadood tartiiba waajibe tartiibay laka jeeda salaadi kooda laka bilaawe tan lamaada laka hejiye asalaata alula saaxibata alwaqti uma yatbacuha bilukra markaas kudub ya marka ani tan kale la kulmiya yaa niyooday oo salaad kale laka jara hariiriyowna salaado on la hariiriyowna way waayeena shardi waay haddii lan dhahagelin shay faasile ذكر السنة غير ذلك المالس سنة يسول مرتي وقت ما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك أرنتا صدن نبغى يالك رحي صلى الله عليه وسلم نبغى ساسو يالي جري رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء يا أرغيائه ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما idaa acjalahu sayru haddii socodba haddii deji macnaha haddii waa xilligii oo salaadi koowaad haddii socodka jara yuakhiru lmaqriba maqribka yaa dubdhiga jaray sala allahu alay slam fayusalliiha halaathan uma yusallimu salaam nagsaay uma qallamayaan yalbad xataa yuqiima alcishaa fayusalliiha rakcatay uma yusallim macnisha may waaha jamca maca alqasri ya bannaan waayo waana jamcii korta salaadiya oo maalan maqrabkii madii tuku tuku dub haddana cishadiya ya kadaba daaras ya oo laakiin dhammaastirna tukada korta ya oo la gaabiyna tukada korta qasriga lamadaba kiimbinayo markii aad jamciya jamca maca alqasrin weel korta hakada udurkiina ni daa'imhaad waaye ma ernahi ilaa salaadi lamaad laku gudugala salaadi lamaad haddii mar laku gudugala la gudugalo dhatiya haddii zuula hataa dhammayshana laakiin salaadi kale inti laku galaw ini udurki jar waay intaas shardiyaa lin shardiya shuruud jamci taqdiimi salaadi horumaryooshe kulmiyooshe shuruudiyaalshe arbacatun afar waay albadaa'atu bilaawa shardee biluulaa bisalaati lulaa salaadi koowaad laka bilaawo tan saaxibatul waqtiga waqtishee la rooga waniyat ljamci jamce in la niyoodo shardee fiiha fi luulaa uulida dhatiya laka niyoodo walmawaalaatu hariiryo la shardee beynahumaa beyna salaateyn lama salaadood la hariiriy dhatiyo faasile lan geliyin waa dawaamulcuduri udurkiina ini daa'imha udurka salaada in la gaabay sharci ka dhaki ini daa'im ahaado la shardiyee afartaas shardiya lan shardiya faslun haada kan faasulunkii waa shalbiyaa waay fasalkan ma infasal iyaaha shuruud lqasri salaadi la gaabiyaa shuruudyaashe salaadi la gaabiyaa jamcu taqdiimaha kubanay ogta salaadi markii la gaabiyaa shuruudiye yaan fasili fasalkana jamu taqdiim yah kubani afwan yani jamu taakhiir jamu taakhiir waay qasri reeda nin koydoon jamu taqdiim jamu taakhiir hakiri akhiro geegtii hadda agsishee waay may baa la akhireyhe maqrabkii ya waqtishay ya oo la rooga ya ilaa maylan akhriyay waqtulcishaa casarkii ya usoo waqtishay rooga maylan akhriyay ilaa way waa duhurkii waa duhurkii oo waqtishay rooga ya maylan akhriyay ilaa waqti lcasri duhurka waad duhurka waqtishay la akhriyay ilaa waqti lcasri lan akhriyay tihodhay may haytayhe waqtu asr yaa duhur la sheenay waqtulcishi yaa maqrib la sheenay macnaa saasahay taqdiimahay salaada waqtishee laa ku hormaryahay tanna waqtishee laku dubdhake duhurkii ya asar lan akhre maqrabkii ya cishi lan akhre macnaa walaa la akhraam la hormaryo afartan lee waay maka jarta salaad subax salaad subax yaa badugooni untuman waay markuu jamcu taqdiimka hakubani shuruud afar ee lahaay kanna jamcu taakhiirka lama shardiya leey kii hadda lami niyatu taakhiir ini aada duhur akhraaso waqti lcasrin akhraas ini aada akhraas maqrib waqti lishaan akhraas niyadiya ini aada niyoysid niyatu taakhiirka bishardiya oo waqtiga xilliga aada salaadaad akhraasona waqtiga oo salaada la akhrohayo waqtishe baage ay gedar haddii salaadas hal tukado lehra salaada laku deersii karo waqti dhon inay ku baag ahaado shardee maanaa asar duhurka xili la tukado karo inay waqtisha ku dambeey maqrabkana xili la tukado karo inay waqtisha ku dambeey ya oo waqtigiishaba horeyba kiin ku tabi madaasku baad akhire ma dareeraas shardiga lamaad dawaamulcudri waaye udurka salaadan ini la akhir sheenay binaay ini usuunu daa'im haado ima safarki haado ima wali haado udurkaas ini daa'im haado ilaa tamaami thaaniyati salaada lamaad ilaa kutaab nagdaasa ini usuuna jariyal shardiya waaye udurka usigee shuruudul yani jamu taakhiirka shuruudadaasa la isuuna jamu taqdiim ha sheegni jamu taakhiirin antin shardiya leeyi antin shardiya lin shardiya في شروط جواز جمع التأخير جمع التأخير كي بنانا ذو شي شروط ديس ينفصل اي جمع التأخير كلا مواي هسي ونو بشيغني أخروك للنيود يا أو وقت صلاة دل أخرو هايون حلية لك تكذكر وقت شي كباق اي إيه هدن اني أضركي دائما مركون صلاة جمع التقديم كي يبادنا عيتي شروط ديس تنغى شروط ير udurka safarka ini udurka la sheego waa safarki waaye sababti banayti waa ini salaadun la akhiro salaada lamaanta ku taabnagdaas waa haddii qabla tamaamiha usub negaadmaha wagacat ilula qadaa'an tii koowaad qadinagdaas tii hor laakiin salaada dhatiya usoo ka jara ilaa laku dhahgalaw ya shardahayd waa dawaamulcudri ilaa salaada lamaad laku deera usuku dhahgalaw lehayd tan laakiin ini ku taabnagadaasoo shardee taakhiirka ini udurka daa'imaado yaa oo salaadi lamaad an taabnagana waqti shalka jar an taabnagana haddii may waaha udurkii zuuli maaha salaadi laha akhri qadinagadaas qadaa'an yaa lan tukudo ilaahay dembe makiin qobadaw laakin qadaawaas shuruuda salatiyeen jamu taakhiirka intan sharda yaa leeyisuun jamu taqdiim iyo jamu taakhiir taakhiiran khilaala waqtihaa alasli yani inuusa niyooda waqtishii asalka ee oo la roogo salaada markuus akhraw waqtishii haddii tab markaas kuba haddii niyooda ma dareeraas safarka ini daa'imhaad waa ini lama salaadoodba ku dhammaadayaan haddii tii lamaad biya oon taabnagan waqtigii dhammaada salaada mu-akharada ee oo dubliin dhaki galdinagadaas waay galdinagadaas tartiib mal shardiyaa meeli markuun albadaat bilula erna jamu taqdiimki jamu taakhiirka ma farqigan dhehay may waa jamu taqdiimka shuruudadiis may kuma tahay tay tartiiba waajib hayti lamada salaadood salaadi koowaad alla ka bilaawaay waqti sheeli rooga tan oo kale yaa markaas kubaad laka dabirahay laakiin tan saas mee ay salaad lamada salaadood tiyaad fadaasoo ka bilaawaas sida oo mawaalaadka lama dhatiyo tihegu mawaalaadka shardiya jamu taqdiimka kanna mawaalaadka in la hariiri sunno leh walaysa shardan lisihati ljamci jamagaansa howshin safarka marka oo salaado lan banaayaa oo qasriga banaayaa oo isnaftitiisa shuruudleh safarka walaalan gaaban walaalan dheera safarka in ihado safar qawiil ninkooy doona kaas insha allahu tacaala antum waay marka faasilun haadaa kan faasilun kiyol shalbiya waay shuruud jamci taakhiiri salaadii akhrowshee jamcishe shuruudiyaalshee ithnaani lam waay niyatu taakhiiri salaada akhrowshe liniyood waay waqad haal baqiya baaq ahaadey min waqti luula salaada awal waqtishee maab ziminku baaq ahaadi yasac waasan agdaayo haa salaada la akhraaw tukudooshe waasan agdaaw waa dawaamu lcudri udurkii daa'imowshee la shardiye ilaa tamaami thaaniyati salaada lamaa tamaamshee inta lagu deeraawo faslun haadaa kan faslun kii wal shalbiyaa waayi fii bayaan jawaas shuruud ilqasri salaadi gaabiyowshe banaanantiyee shuruudiyaalshe yanfasel ay kanna shuruudulqasri yanfasilay waay shuruudulqasri lama salaad oo la jamciyo jamu taqdiim laka kulmiyaa ha sheegnay lama salaad oo la kulmiya jamu taakhiir laka kulmiyaa ha sheegnay salaada la gaabiyaa maalan yeene shuruud iyo meedku shardi badan tan mar todoba shard iyo lin shardiye salaada la gaabiyaa salaada la gaabiyaa oo la gaabiyaa maalan lankahooba musaafiriya inay salaada gaabiyaa banaan horta inay safar jare shardu safarkana in safar dheer haad waay safar dawiila ayaa la shardiye safarkaas lama marhala safarka jaroo la shardiye safar dawiil ee may waaha masaafidiis may geera deeraas ahaan sideetan iyo kow kilomitr ifasaacidan ha sideetan iyo kow kilomitr iwalku badan ani jaro lanka meelan safaro hay markaasa lanka musaafur sahay naqde falaa yuctadu bisafari aladii yakuunu duuna dalika safarka sideetan iyo kow may waa kilomitr ku yar safar male raaw روى البخاري إمام بخاري ما يري تعليقا في تقصير الصلاة صلاة قاب يوشي باب في كم تقصر الصلاة باب لهو ميغاو يعني مسافر صلاة لن قاب إلا أنتهو بابه كان ابن عمر مهر ابن عمر ما هذا وابن عباس رضي الله عنهما يقصران عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس صلاة قاب يجرين غيري ويفطران waana afuru jareen rugsatulmusaafurkii daraadiis fii arbacati burdin afar hoos dhawow meelindareera arbacatu burdin alare afar hoos dhawow fii arbacati burdin wahiya sittata cashara farsakan waay tumun illi eren foof waay ini safarka jarow tumun illi eren foof eren foof may larey eren geeg reerkunku foofi oo hal jeh an foofi waan lan qumyaan waan lan buryaan oo jehelle afjee injeede oo lahan reebna meeli iriidanka dhiida isoo daagaw baryayn hatna saas oo kale meeli iso iriidanka dhiida la baraysi tumun illi hooba deeri waay ma indhaka maasa siyeetin iyo kow kilomitr waay taqriiban yani sida taqriibkee markan saasaf yaa yaa arbacatu burdin meelan dareeraaw yaa an gaabay jareen salaad waana ka afuru jareen ibnu cabbaas ibnu cumar radi allahu tacaala canhumaa wa mithluhumaa yafcalaani saas oo kale bicilmin ani nabiy sala allahu alay wasalam ayaan nabaga cilmisha yaa kasoo biya marka safarka ini safarka ahaaba marka safar noocaas eh safar siyeetan iyo kow kilomitr ilaa sagaalon ini jar waay safar meelo ku yar salaad malan gaabi kor shuruudul qasri gaabiyowka shuruud yaashay sabcatun todobu an yakuuna safaru musaafirka safar shay marxalatayn la marxala ni ahaad waay waan yakuuna safarkan inay ahaado la shardiya mubaaxan may kale la shardiyey safarka inay ahaada safar mubaaxe safar mubaaxe safar mubaaxe may la jeeda safar sharci ilaahay binaaya in la safar haddii safarka safarulmacsi ay maalan qaado darignimo aan safari ambo aas waalideyn aashay aysa ku dhuumadi ambo on hayna yacni waxyaabahaas aan safari haddii safar shay safar khayru sharci ay mubaaha an hayna ma banaan in salaad langaabiya yani len gaabinta rugso waay lanka yani rugso waay walaa rugsata licaasinga lare lan caasi an rugso mal siina sharciga ilaahay may kale la shardiyay wal cilmi ogaado la shardiya bijawaazi lqasri in salaad la gaabi oo sida safarka noocan oo kale safarkan dheer noocan dadka kajar oo kale in sharciga ilaahay banaa in salaad gaabiyayaan ini qofu salaad gaabiyo ka cilmi lahaad waay wa niyatulqasri gaabiyow niidiyaya la shardiyay ini niyoysida qasriga qasriga in la niyoysida se la niyoyside yani ini salaadii duhurkii lam rakaoo tukudaa yaa niyooday ini salaatul cishidii lam rakaoo tukudaa yaa niyooday ini salaad yani asar lama lama rakaoo tukudaa yaa niyooday salaadoo la gaabiyaw haanaaso maanaa salaad subaxa i maqrab mal gaabiyaw waa niyatul qasri emeew cinda alixraam markii salaada xarmada hiridaaw ini salaada gaabiyaw inisa niyoysid waay hoob isu niyoysine isku gaabi maansaas niili ka gaabiye waan takuuna salaatu salaada la gaabiyaawna rubaaciyata ini ahaato shardee salaada la gaabiyohay ini salaad rubaaci ahaato shardee macnaa afarey salaada afareyte duhur iyo casar ishi waay wahiya almaktuubatu asalatan salaadii asalka faralka hayti waaye oo waana afar afarta hayti waaye haan kale waa la gaabiyaa male salaad suba hal gaabiyo mayla xigmada dhonga bahas may la gaabiya hal rakaca ma aha maqrab saas oo kale ودوام السفر سفر كني دائم هذا الشرط الى تمامها صلاه تام نضوش انت لو ديرو صلاه لغابيو هاي الا تمام كنكو دماداس udurkii salaada lan gaabiya ini daa'im haadum safarka ini jarwaa taas kaasa la shartiye wa alla ya tadiya ani indayne la shartiye bi mutimmin ko salaadis tam weel dhadaw lan salaadis tam weel dhadaw qib ini sun gihirin lanka salaada gaabiyaw shilaysa tukuday ama lan salaad gaabiyaw la kiiride laakiin lan salaad dhammaystiraw ma kiiridi kor lan salaadis dhammaystiradaasa tamaaman tukudaw walow muqiim lehaadi musaafir lehaadi salaad ma kiiridaw lanka salaada gaabiyaw hoob ala salaad kiirita yajibu calayka alitmaam adiin maykii waajiba inay salaadas taam weel وألا يقتدي أن دين لشرط أن كهرنا بمتم قطام ولو في جزء قيب أن كهرن أو من صلاته كان صلاة قابيو صلاة ديسكم مدوا لأنك صلاة قابي فضاو صلاة ديس قيب كم مدى أن كهرن وألا يقتدي أن دين لشرط بمتم قطام ولا في جزء جزء كدين جزء من صلاته شخص صلاة ديسكم مدى كان صلاة قابي فضاو قيب صلاة ديسكم مدى إلا صلاة تام ولا أن كهرن واي oobkaas oo kale isku yiri salaadiis maansaas antaas may balan shardiyay may la reey shuruud alqasri waa shuruud ulqasri gaabiyowkii shuruud iyo halshe sabcatun tuman waay an yakuunani hadoo la shardiye safaruhu musaafurka safarshay marxalatayni lama marxala lama marxala maylka jeede lama marxala ni jar waay maanaa meel lama marxali leer lamada marxal marxalatayni ni lama marxala jara marxalateen maylik weed waay marxalateenka maylik weede tum ili erefoof haddee waha sheegni waay safar shay ini jar waay lama marxala ama siyeetun iyo kow kilomitr oo kale ini jar saasu lamada marxala macnashoo saase safar shay ini haado marxalateen lama marxala safar dheer ini haado yaqiina oo yaqiin eh lama marxala oo yaqiin eh waay lamada marxala maylka jeedee masiiratu yowmeyni muctadilayni ow leylatayni كذلك ويوم والليل ولو غير معتدلتين مع اعتبار النزول والترحال أي السير والأكل والشرب وغير ذلك سد على العادة الغالبة عادة بهذا جرت هذا تم ما يوها لإرم فوف أوكلا إني جرواي أما سماء هذا سيتو إكو مرحلتين لمرحلة إني جرواي وأن يكون مباحا سفر كن سفر بنان إني هذا شرعي والعلم وقادو الشرطية بجواز القصر صلاة قابي أو شلك علم لهذا ونية القصر قابيو كن نيودو شيء لشرطية عند الإحرام الصلاة مر كل هريدة صلاة إن القامع ونقف كن نيود ظهورة تكذة مقصورة إساس نيود واي وأن تكون الصلاة صلاة رباعية صلاة صلاة رباعية أفري نية واي صلاة لأري ما يبهي صلاة رباعية هاي مال قابيو ودوام السفر سفرك إن دائم هذه الشرطية إلى تمامها صلاة تامنا دوشي أول قابيو انتلك ديرو وألا يقتدي أن ينهرن لشرطية كان صلاة قابية بمتم من كوتام ولا في جزء جزء كهرن جزء كاسو من صلاته شخص صلاة ديسكم ده شروط دسيا لشرع مركون صلاة يعني انت سفرك دراديس كاسني مقدار دراديس ولا كل مية جم تقديما ولا كل مية يجوز الجمع بين صلاتين تقديما في المطر تاسنا واي واه شيخ سيد امام بخاري يو يو يو يو, يو مديني يعني ما هو حديث بخاري مسلم يا يا ما يباهاي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة نبغى صلى الله عليه وسلم مدينية أحادي سبع وثما سبعا وثمانيا تضع معلومات مسيد معلومات الظهر والعصر يعني ويوها والمغرب والعشاء زاد مسلم من غير خوف ولا سفر آه مركا خوف سفر هوب انجرنا صلاتنا لقابياي ميلك ويدو صلى بالمدينة سبعا وثمانيا ساس واي معناها سبعا وثمانيا يا نبغ مدينة تقول صلى بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا يتكذي وثمانيا يتكذي سبعا ما يلك ويد مثلا ظهور ويوها أول أول لما عصر أول لما أفر إشاء أول لما إن ميت اللي واي مدي مدي لك باو معناها ما يلك ويد ظهور أول لما عصر أول لما isha oo lamee lira kacdood salaad suba oo lamee maet markun jamcu waay bayna salaatayn mana lama salaadaa lijamciye taqdiiman fi lmatari waay duhur i casar i maqrib i cishi waay salaad subaa ku saar markun intaasaa tukudi waay duhur lamee casar lamee afar may waha maqrab oo sedee ka dar afar sedee ka dar meewaay todoba cisho lamee ka dar meega waay yacni todoba tukudi imisiyeeda tukudi rakacaadka waay yee khoofna injarna safarna injarna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu